Dr Maxamed Axmed Xuseen, oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne, ayaa bulshada ugu digay halista caafimaad ee ka dhalan karta daawooyinka iyo kiimikooyinka lagu bisleeyo khudaarta sida muuska, cambaha, tufaaxa iyo yaanyada. Inkastoo daawooyinkan kiimikada ah ay dedejiyaan bislaanshaha khudaarta, haddana waxay keeni karaan cudurro halis ku ah caafimaadka bulshada sida kansarka, sumowga caloosha iyo cudurrada ku dhaca beerka iyo kelyaha. Dr Maxamed Axmed Xuseen, oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne, ayaa ka warbixiyay halista caafimaad ee ka dhalan karta.
kiimikooyinka ee lagu barbaariya ama iyagu lagu kariya lagu bisleeya khudaarta ee wadanka ee xaqiiqatan dhibaatooyin badan ayay keentaa oo weliba degdeg ah Ee, waxaana ugu horeeya calool xanuunka mantagoo kale shubanka madax wareerka xanuun hunguriga iyo caloosha ku dhaca isagana oo inta badan dhib kaloo weyn as ka imaado waxay leedahay oo saameyn oo ay leedahay oo saameynaysaa ee, dhibaatooyin caafimaad ayay leedahay sida ee, kansarka gaar ahaan caloosha iyo mindhicirmaha mid ku dhaca dhibaatooyinka beerka iyo keliyaha ku yimaada ee, dhiig yaraan iyo hoos u dhac ku yimaada difaaca jirka qofka isticmaala khudaarta ee, inta badan ee, lagu barbaariyo daawooyinka ama kiimikada ee, cawaaqib ayaa jira bulshada saameynta bulshada si guud ahaan ay ugu leedahay hoos u dhac ku yimaada tayada caafimaadka bulshada caafimaadka dadka taya badan ay ku haystaan hoos u dhac badanaa ku imaanaya Ee, kharash badan oo caafimaad lagu bixiyo in qofkaan caafimaadka kharash badan ku bixiyo yacni hadduuba xanuunsan yahay cunuga ay xanuunsan yahay ama hooyadii dhashay ay xanuunsan tahay ama aabbihiiba uu xanuunsan yahay kharash aad u badanaa bahaya waxaana keenaya dhibaatooyinka ka dhashay khudaartii oo loo isticmaalay waxyaabo degdeg ah waxaan bixinayaa talooyin caafimaad in dadka iska yareeyaan ama iskaba dhaafaanba ee dadka tabcaya khudaarta ay ka yareeyaan daawooyinka almeel haddayba ka dhaafi karin inay ka yareeyaan dadka isticmaalo ayagana waxaan leeyahay ha iska hubiyaano iska nadiifiyaano ha iska dhaqaano wax badan ee maarata ha ku sameeyaano bulshada waxaa la gudboon inay iska ilaaliyaan cunista khudaarta kiimikada lagu bisleeyey Daawooyinka kiimikada ah ayaa waxaa inta badan isticmaala dadka beeraleyda ah si ay u dedejiyaan bislaanshiyaha khudaarta, hase yeeshee waxaa ka dhalata halis caafimaad oo saameyn ku yeelan karta bulshada.